بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وآlih وصaحبه أجمaعين kelimadeena toddobaad waxaan ku soo qaadanaynaa tanwiic الطاacaaت fي ramadaan ramadaan in cibaadadii anwaac badan lagala yimaado daacada ama cibaadada ku magacow hori baan u soo sheegnay waxa daaca la yidhaahdo iyo goormay daaca noqon karta oo inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala uu noo idmo inaan asiga ku caabudno inuu rasuulkiisa noogu soo sheego laakiin ma jirto aniga ilaahay sidaan doono u caabudaya wax la yidhaahda ma jirto marka daacaadkii waxay u qeybsamaan laba qeyb midna waa mid oo waajib a midna waa sunno ayib waajibka khiyaarka ma furno waajibka khiyaarka ma furno ilaahay wuxuu nagu waajibay sida yihiin in loola yimaado waay qofka hadduuba mukalaf noqdo oo macnaha baaliq baaliq oo caaqil ah inuu inuu waxaa lagu farad yeelay la yimaado waajib bay ku tahay waa sida salawaadkii waa sida soonkii waa sida xajkii waa sida zakadii waxaa weeyaan ninkii ilaahay ku waajibiyey shuruuddii loogu waajibiyey laga helo inuu la yimaado bay tahay midna waxa weeyaan waa wax laguu jidayo waa igu caabudi kartaa lu yiri laakiin waajibkugu ma aha manduub baa la yihahda ama sunna ayadaasa haddana laba sii kala qaybsata cibaadadii oo mid nafcigeeda adiga ay kuga eg tahay iyo mid ay dadka kale u gudbayso hadda maalan fiiri haddii aniga aan laba ragca aan dukado oo duxo ah labadaas ragca oo aan dukado duxada manduubka ah ajirkeed aniga igu gaar yahay cid kaloo ka faa'iidaysanaysana ma jirto laakiin haddii intaan imaado aan nin arday ah aan xadiid nebiga ama aayad aan u bayaaniyo waxa weeyaan shay wanaagsan aan sameeyey oo manduub ah haddayna waajib kuga ahayn cilmiga mar in la gaarsiiyo waajib uu noqonaya haddana waxa weeyaan nafcigiisa waa mutacadi oo qof kalaa ka faa'iidaysta mahalan zakadii oon waajib yani xoolaan waajib u ahayn aan la baxay hal maalan dirham baad la baxday nin miskiin aada siisay adiga sadaqay ku tahay manduub ah sadaqa ha ahaatee laakiin nafcigeeda cid kalaa ka faa'iidaysatay oo ninkaa miskiinkaa maanta ku qadaynaa kuna quraacanayo marka sida asalka ah hadday cibaadada tahay mutacadiya nafcigeeda mid dad kale ay ka faa'iidaysanayaan min xayثu اljumla idaa ka fadli badan midda adiga gaarka kuuga ah laakiin muطlaqan maaha marka qaarkeed waxaa laga yaaba cibaado qaasir ah inay ka fadli badan tahay ee maxaan ku ihahdaa mid mutacadiya maثala iimaankii oo kale afdal اacmaali iimaanu biاllaahi waa iimaanka qofka asigay gaar ku yahay maca daalika keyrkeeda uu ka camal uu ka wanaagsan yahay ayib marka cibaadadii ama daacadii midna waa waajib midna waa sunno mid waa mutacadiye midna waa qaasiro hal mafhuum baan rabnaa inaan aan sheegno oo waxa ilaahay nagu farad yeelay waxa weeyaan waana waajib macnaheedii ma aha haddii aada waajibka aad ka timaado wixii lagulahay unbaad iska bixisay wax kaloo kumelhid ma ah iyadoo waajibkiina uu kaaga dhacayo iyoaad ajir weyn inaad ku leedahay maalan salaad baa dukatay macnaheedii waxawaa qaantii laygulahay baa iga baxday keligeed ma aha waajibkiina waa kaaga dhacay ilaahay subxaanahu watacaala ajir aan la koobi karna waa kuu qoraya xadiidkii qudsiga wuxuu ahaa wmaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayh addoonkayga wuxuu iigu soo dhowaado oo aan kaga jacayl badanahay ma jirto waxaan ku farad yeelay fiiri ilaahay inaad ku caabudid wuxuu kugu waajib yeelay oo masalan salaadii faradka ahayd imiddii sunnadeed ilaahay wuxuu hawaabkaasina uuna aada u jecel yahay faradkaas sunnada haddaad keri kartid waay laakiin taas waxaa weeyaan wax ilaahay loogu dhowaado intuu noogu farad yeelaa ugu wanaagsan ayib su-aasha meesha imaanaysa waxaa weeyaan ilaahay maadaama cibaadana uu nagu farad yeelay midna uu sunno ka dhigay haddiiba midda faradka maxaa loogu gaabsan waayo oo maxaa sunnada maxaa loo ilaahay noogu jideey addooman baan iska nahay daciifiin baan nahay waajibka keli amaa lagu ekaysto marka waxaa lagu leey horta haddii adig waajibka ku ekaysatood wax kale ku darin cid wax ku haysata ma jirto waa mid waa ninkii caraabiga nebiga u yimid waa weydiiyey salaad maxaa laigu leeyahy maalintii shan salaad zaka maxaa laigu leeyahy keyta maxaa xaj laigu leeyahy keyta markaasuu yihi wallaahi la asiidu calaa hada walaa anqusu minhu nebiga markuu laabtib wuxuu ihi aflaxa rajul in sadaqa haddii sida uu sheegayo oo waajibaadka uu sidoodii uga soo baxo waaba guulaystay buu nebiga calayh salatu salaam yihi marka waajibka haddaad ku ekeysatid waa leedahay adiga laakiin waxaa weeyaan maxaa manduubaadka loo jideey waxaa loo jideey asbaab badana baa loo jideey xikmada ay ku jirto waxa weeyaan marka ugu horeyso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxuu noo jideeyey oo nagu waajib yeelay ma jirto ilaa wuxuu sameeyey sunan kale oo shaygii nagula waajibay jinsigiisa ah maalan ilaahay soon buu nagu waajibay bisha ramadaan haddana soon kaloo sunnacba ilaahay noo jideeyey oo ama usbuuc ha noqdo ama shahriga saddex maalmood ha noqdo ama bilayaalka qaarkood ha noqdo ama sowmu yowman wa iftaar yowman ha noqdo waa sunna laga garab jideey haddii ay tahay salawaadkii sunan oo raatiba la yidhah bay leedahay goonigeeda hadday ay maxaan ku idhaha zaka tahay midda waajibka iyo mid oo khayr ah baa jirto sunna wahaakada marka waa lais weydiiyey maxaa hadafka ay tahay waxaa lagu leeyahay hadafka waa badan yihiin waxaa ka mid ah marka ugu horeyso ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankiisa isku awood ma ah haddii la dhihi kari lahaa haddii la dhihi lahaa faradkaas keliya ha lagu gaabsado dad badan oo mu'miniin oo taqiyiin ah yaa waxay dhihi lahayn ilaahu wax badanaan awoodna intaan yar keli ah maxaad noogu ekaysa wax badan baan rabnaa inaan qaban oo dhici kari lahayd inay ay gaarto inay cibaado kala samaystaan oo aan jidaysnayn markaasaa la joojiyo waxaa leeyi tana faradka waatanaa ninkii wax isku haayana intaan kalena waa qaban karaa horta waxaa waa daaqadii diyaarta ku ahayd aha la rabaa in aad meelad ku bixi kartid meeshaasna ay noqoto meel ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu jiday inay noqoto wa ilaa dad baa iska qarjijeexi lahaayo aniga dadkan waxay sameeyeeno yar baan ku ekaanaya wax badan baan samaysanaya dad baa dhihi lahaa marka waxaa weeyaan dadkii baabkii waa loo furay waxaa layihi intaana waa ugu yaraan oo waajibka haddaad wax isku haysidna waa tanaa intaan samayso wa fii daalika falyatanafas ilmutanaafisuun yaa layidhi midda labaad in ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomanka ajirkooda uusan u simin ninkii inta waajibkii la yimaado wixii sunan ahaay oo dhanna ku daro ama ha ahaato acmaal oo salawaad ama soon lamid maaha ninkii waajibka keligiis ku mid noqday ilaahayna wuxuu doonaa addoomankiisa inay ku soo tartamaan darajaadka saroo qiyaamada aada u kala sareeyo in la kala helo waxaa lagu kala bixi karaa meydaankan in lagu tartamo midda saddexaad sunanta waxaa loogu talagalay inay faraa'idda waajibka inay dhammaystirto haddii naqsi ku yimaado qofka waxaa weeyaan soon baa lagu amray oo waajib ah salaad waajib ah sidii laga raba ma imaan kartaa maya waxaa laga yaabaa salawaad badan ah sidii la rabay adi dukan ama shuruudii aad gaftay ama arkaantii aad kaa xumaatay ama salaad qaarkeed aad biilowda wax badana kugu imaan karo xadiid qudsi oo saxiixa qiyaamo markii la tago ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy unduruu hal licabdii min taطawucin fatukamiluuna biha fariidatahu salaadii aa la weydiinayaa addoonkii salaaddii ma la yimid salaadiisii aa la baarayaa naqsi baa laga helay malaa'igta ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga fiiriya sunan salaad oo sunno a ma leeyahay haddii uu leeyahay ugu dhammaystira salaaddii faradkeed waxa kaga nusqaamay ayib markaasuu nebigu wuxuu uri huma azakaatu kadalika ثuma tu'khadu اlcamaalu calىa xasabi dalika zakadana sidaas oo kale w waajibkaada hadduu naaqis ku yimaado shaygii taطawuca lagu dhammaystiraya midda saddexaad waxaa weeyaan sunantan ama shayga manduubaadka ah siyaaj lilmafruudaad waay waxa ilaahay kugu farad yeelay bay xayndaab u yihiin yacni kayf ma tasawuri kartaa nin oo aas xoolihiisii ou ilaahay siiyey sadaqa la baxayo ma kula tahay midii sakada waajibka inuu ku bakhiilayo maya marka naftaadii khayrkii baad bartay ninkiiba bixinaya sunnadii min baabi awlaa maثala nin oo qabla duhri ama qabla salaati subxi sunanta la imaanaya ma kula tahay faradkii inuu ka dayacmayo maya marka waxaa weeyaan ninka sunanta ku dadaalo waxaa aada ugu badbaadaya faraa'idin way u badbaadayaan liannahu waxaa weeyaan ninkii sunanta la imaanaya faraa'idkiina min baabi awlaa laakiin haddaa tiraa faradka un baan ku aysanaya karaaci yani yarca xawla alxima yuushiku an yaqaca fiih waxaa dhici kartaa faradkii bas haddii aada haysatid in ayadii khalal uu kusoo dhacaaba dhici karto walidaalika waxaa weeyaan waxaad u samaysantay markaa siyaaj ama jidaar weynaad u samaysay sidii faradkii ama wixii lagugu farad yeelay aad u ilaashatid ayb waxaa weeyaan gaayadeed labo ilaahay subxaanahu watacaala qofka hadduu daacaadka sunanta u badsado ilaahay wuu jeclaadaa kamaa habata fi اlxadiiث اlqudsiي cinda اlbukhaarي wmaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bالnawaafili xatىa uxibahu faإida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi ilى aakhiri اlxadiiث yacni xadiidka ilaahay wuxuu ku leeyahay qudsiga addoonkayga ka zuuli maayo inuu iigu soo dhowaanayo nawaafil sunanti inuu iigu iigu soo dhowaanayo ilaa aan ka uu ka gaaro siduu sunantu u samaysana ilaahay intuu ka jeclaado markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala jawaarixdiisa u xifdinayaa addoonkaas marka waxaa la doonayaa daacaadkii way badan tahay hadda ramadaanan ka hadlaynaaye waxa nagala doonaya wax la koobi kara ma ah marka waxaa la rabaa qofkii inuu xil iska saaro inuu daaco badan oo kala duwan inuu samaysto ee hal shay keli ah ilaahay ha ugu dhowaanin sax waa faradyaalkeeba ayaaba qeybsanba mihaalahan waxaa ku siinayaa abuubakrin nebiga maalin maalmaha ka mid ah wuxuu saxaabadiisa iyou asilo ku tuuray man asbaxa minkum alyowma saa'iman yaa maanta sooman qaala abuubakrin ana maanta yaa miskiin quudi buu nebigu yidhi abuubakr wuxuu ihi ana maanta yaa nin oo xanuunsan yaa booqday abuubakr wuxuu ihi ana markaasuu nebigu wuxuu ihi ma jtamacat fi mri'in ilaa dakhala aljanna khisaalkan bada wanaagsan ninkii hal maalin ay u kulmaan ma jirto ilaa ilaahay jannada buu ku geliyaa jala jalaaluhu marka fiiri dad baa waxaa laga yaabaa abuubakrin muxuu u sheegtay daacadiisaas oo u qarsan waaye sidii ay tahay sida wanaagsan daacadaada xalay intaasaan soo dukaday maanta waa soomana intida ma ah laakiin waxaa kaa maqan nebiga calayh salaatu wassalaam baa su-aal weydiiyey daacada ilaahay waxay ku jirtaa nebiga siduu ku weydiy in looga jawaabo laakiin anigoo kale haddaan idhaahda maanta yaa sadaqa la baxay inaad iiga jawaabtid waa shardi ma ah laakiin nebiga maanta wuxuu ihi yaa maanta miskiin quudiyey adigoo quudisay maka aamusi kartid waa inaad nebiga u jawaabtaa calayh salaatu wassalaam ayib ninkaan waxba kari karin tanwiic alcibaadaad aan kari karin waxa weeyaan wuxuu kari karo qabsanaya nin acraabi ah nebigu u yimid wuxuu ihi ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calaya faakbirnii biamrin atashabathu bihi ilaahay rasuulkiisiyow waxa la jiday oo nagala rabo daacaada way badan tahay wax aan qabso karoo yar ii sheeg buuri markaasuu nebigu wuxuu laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illaah waajibaadka haddaad ka timaadid dikriga ilaahay carabkaada ha ku soo laablaabto baa lagu yidhi marka maadaama daacaadkii ay badan tahay oo aan la koobi karin xikmada waxay keenaysaa inaan intaan qaban karno ay noqoto inta uga fiican nuqdadaas muhim jiddan weeyaan inaad ogaatid maadaama ilaahay wuxuu noo jiday waajibka waxaan ihi waxaa weeya biyo kama dhibcaan waa waa layska wada rabaa siduu u yahay waa waxyaar oo kooban ilaahay subxaanahu watacaala waa noo fududay hadda salaada markii nagula farad yeelay konton sanaadood yaa la farad yeelay biraxmat illaahi tabaaraka wa tacaala iyo nebiga calayh salaatu salaam su-aashiisa uu ilaahay weydiistay inuu ka fududeeya waxay soo gaartay shan salaadood marka wax yaroo la kari kara wa laakiin intii kale way badan yihiin oo sunanta ahay waa badan tahay ama ha noqoto xaj sunnadiisa ama ha noqoto maalka sunnada laga rabo hadday noqoto salaad hadday noqoto way badan yihiin xikmada waxay keenaysaa waxa yar wax yar inaan qabsanno oo wax uga ajir badan maثalا hadda aan ka soo qaadno qur'aankii kalaam الlahi tacaalى waa kulligiis waa ilaahay kalaamkiisa waa maqaam اlأwl waay asoo ilaahay kalaamkiisa ajirkiisa ma wada siman yahay suuraة اfaatixa afdal suwar waay aayaة اlkursi afdal اaayaat fi اqur'an اkariim acdamu aaya uu nebigu ku tilmaamay suuraة اlkhlaas tacdilu ثuluث اqur'an fiir waa asigoo qur'aankii wadaa oo kalaamkii ilaahay u wada yahay buu haddana kala maqaam sareeya kala ajir badan yahay ninkii oo akhriyo marka cibaadadii sidaasay u kala duwan tahay kulligeed oo dhan mithaal ahaan waxaan ku siinayaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam yaa wuxuu u yimid xaaskiisa oo juwayriya la yidhaahdo maalin maalmaha ka mid eh yaa nebigu markuu salaada subxee dukaday buu baxay iyadana wuxuu ugu tegey meeshii salaadda ay ku dukatay buu ugu tegey ayib markuu nebiga calayh salaatu wasalaam in badan soo maqnay waktigii duxada buu nebiga yimid markaa wakti dambe oo qoraxda kor u baxdo malaha annaga aan leenahay afarta saac ama adiga tobanka dadka siday hadba u yaqaaniin oo kale wakhtiyaashaasuu nebiga calayh salaatu salaam u yimid markaasuu uri juwayri meeshii aan saaki kugu ogay maad fadhisaa buu iri haa bay ku tiri markaa ayadina intaasoo dhan ilaahay dikrigiisa ay ku waday markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi aniga markaan kaa tegey afar kelima maa saddex joor ku celi buu iri haddii la barbar dhigo saaki ilaa yowmina haada ilaa waktina haada waxaad akhrinaysa haddii la barbar dhigo waa isku mid ay noqon karaan buuri fiiri qofna salaaddii subxeed laga bilaabo ilaa maxaan ku iraahdaa afarta saaca subaxnimo ama tobanka subaxnimo wuxuu akhrinay yaa waxaa u dhigmay afar kelimo saddex joor lagu celiyey markaasuu nebigu u sheegay uli subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kelimaatih afartaas kelimo yaan saddex joor ku celi buuri inta dikri maanta akhrinaysay saddexdaa afartaas kelimo saddexda joor aan ku celiy iyo ayada haddii laysa barbayo isku mid ay noqonayaan marka waxaa weeyaan in aan dooranno haddiiba aan wixii wada keri karin waxa yar oo aada u fudud ajirkoodana uu badan yahay inaan raadsanno weeyaan ayib sidaas awgeed baa waxaa weeyaan markii adkaar lagu yimaado adkaarta way badan tahay wax hadda aan koobi karna ma ah laakiin afar shay aan kaaga sheegayaa sidaas oo kale inaad aada u qabsatid hadda cibaadadii kale nebiga calayh salaatu wasalaam markii ramadaan la yimaado kullu anwaaci alcibaadaat jihaad laga soo laga soo bilaabo ilaa ictikaaf lagu yimaado wuxuu dhaafay nebiga ma jirin calayhi salaatu wasalaam ashaqu alcibaadaat calaa nafsi jihaad waaye nebiga khasawaadkii waaweynaa oo ay ay qeyb ka tahay fatxu maka ramadaan buu galay calayhi salaatu wasalaam yacni cibaadadiisa marka sidaas bay nebiga ay wada ahayd laakiin hadda maadaama aan wixii wada sheegi karin baan waxaan kuu sheegayaa inaad ashyaa yar oo kooban aada qabsatid ilaahay wuxuu uri wabilasxaari hum yastakfiruun qofka waxaa laga rabaa aroorta salaada subxeed intayna gaarin wakhtiga ka horeeya asaxar la yidhaahdaa wakhtigaas waxaa ku habboon cibaado istikfaar ilaahay ilaa samaai dunyaa buu usoo degayaa markaasuu wuxuu leeyay hal min mustakfirin fa akfira lah war wax i weydiisanaa dembi dhaaf ma jiraa wakhtigan aan u dembi dhaafe marka haddaan doonno ilaahay inaan istikfaar weydiisanno maxaa ugu habboon alfaadda soo aroortay nebiga wuxuu yidhi sayid اlistikfaar wax la yidhaahaa jiro oo ah اللهمa أنت ربي لا إلaه إلا أنت khلqتني وأنا عبدka وأنا على عهدiك ووعدiكa ما اsتطعت أعوudu bika min شhر mا صنعت أbوء لaka بنicمaتika عlي وأbوء بdنبي فاغfir lii فإنhu laa يغfir الذنوب إلا أنت xsن المسلم meel kastay ku taalaa waad xifdin kartaa intaad soo qaadatid nebiga سيد الاsتiغفاar ninba ilaahay dembi weydiisanaya wax kaga wanaagsan oo midaas u dhihi lahay ma jirin bal nebigu wuxuu uri ninkii subax yimaada asoo yaqiinsan macnaheedu maalintaas dhinto jannaduu ilaahay gelinaya hadduu habeenkii aad tiraahdid adoo yaqiinsan macnaheedana ilaahay jannaduu ku xadiid fii saxiixi اlbukhaari yani marka galabna ha ka tegin maalinna ha ka tegin subax habeenna ha ka tegin istikfaarba hadday tahay taa horta xoogga saar markay u timaado towxiid nebigu wuxuu ihi afdalu maa qultuhu ana wاnnabiyuuna qablii laa ilaaha ila اllah ilaahay wax loogu dhowaado kelimatu towxiid waaye laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamdu wahu calaa kuli shayin qadiir nebigu wuxuu ihi ninkii kelimadaas intaas aan idin sheegay ninkii boqol joor ku celiyo waxay ula mid tahay buu yihi horta toban addoon oo muslimiina inaad xuraysay lamid tahay boqol xasanana waa laguu qora boqol sayi-ana waa lagu dhaafaa maalintaasoo dhanna waxay ku noqonaysaa xindaab oo yacni jinniga iyo shaydaankana way kaa ilaalinaysaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi walam yaأti axadu biafdala mima qaalahu ilaa rajulu qaala akthara min daalika nin ka fadli badnaanaya ninkaasna ma jiro oo sidaa yidhi ninka intaa yidhi nin ka badan keena mooye marka fiiri laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu lahu اlmulku walahu اlxamdu wahu calaa kuli shayin qadiir boqol joor haddaad ku celisid boqol xasano boqol sayi-ana lagu dhaafay toban addoon oo muslin aada xoraysay marka waxaad ka samaysataa dikri tasbiixdii haddaan u nimaado axabu اlkalaami ilى اllahi arbacun buu nebigu yidhi subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila اllah allahu akbar laa yaduruka biayihina bada'ta meeshaad rabta ka bilow subxaana lah ka bilow laa ilaha illah kala bilow afartan kelimuu ilaahay uu jacayl badan yahay afartaas waxa weeyaan ha iska iloobin waxaa lamid eh subxaana allahi wabixamdi fi xadiidi abi hurayra cinda albukhaari ninkii wuxuu iri nebiga ninkii yidhaahdo muslimna waa la jiraa boqol joor subxaana allahi wabixamdihi gufirat khataayaahu walow kaanat mihla zabadi اlbaxr dembigiisa waa loo dhaafaa hadday rabta xataa dembigiisa badda intay la eg tahayba hala ekaato waa loo dhaafaa baa leyihi in layska dhaafo ma ah waxaa ka mid ah xadiidkii aada u qiimaha badnaa oo bukhaari saxiixiisu ku khatimay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim kelimataani khafiifataani cala lisaani xabiibataani ila araxmaani thaqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan laba kelimo waaye oo waxaa weeyaan carabkana ku fudud miisaankana ku culus ilaahayna uu jecel yahay bukhaari saxiixiisa miduu ku khatimay waay waxaa la rabaa inaadan iska iloobin calaa kulli xaal waxaa la rabaa inta hadda aan kuu sheegay iyo wixii lamid ah mid kastaba inaad qeyb qabsatid oo tidhaa maalan maanta laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu lahu mulku walahu alxamdu meeqaan akrin karaa maalan aan idhaahda boqol haye boqol baan akrinaya haddana waxaa la rabaa waktiga aad akrinaysid inuu aada qoratid waktigaas aan akrinaya haye subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim meeqaan ka akrinaa intaas haye goormaad akrinaya haddana intaasaan waktigaasaan akhrisana subxaana allahi wabixamdihi imisaan maanta ka akri karaa intaas goormaan jadwal uu heli karaa aan akri karaa waktigaas maxaan ku idhaahdaa goormaan istikfaarsanaya kada intaasaa la doonaya waxaa khudlaan ahoo khasaaro ah qofkii iyadoo nebiga wixii ka soo arooray ee nebiga laga soo wari aan la koobi karin in wixii nebiga laga soo wari caljambi iska tiraado meel iska dhigtid oo adiga aada samaysatid adkaar kuu gaar ah waxay ku badan tahay dad badan dadkan duruqda suufiyada oo kaleba ha u badnaatee sheikh fulaan waxaa lagu leeay awraad buu leeyahay kitaab dhanay la egyihiin markaad akhrisid hal xabo oo nebiga ka soo aroorta kuma jirta hada waxaa weyaan hada huwa alkhasaara xaqiiqata war nebiga wixii ka soo aroor horta ma dhamaysa adiga jawaabta hadday maya tahay maxaa kugu kalifay inaad wax kale aad qarda jeexday aad bay u qaabdaran tahay nebiga miisada uu leeyahay waxaa weeyaan dikriga mashruucana waa kuu sheegaya waxa ka ratib mayo ajirkaana waa kuugu daraya nin dhihi kara ma jirto ninkii waxaan yihaah waxaanu ka helaa ninkii yihaahdo oo nebigana aan ka keenin ilaahayna uu ka keenin kadaab dajaal ah waay camalka waxa ka ratimi kara waxa sheegi kara ilaahay iyo rasuulkiisa keli a waay walidaalika nin hadduu ku yihahdo waxaan waxaan haddaa samayso waxaasaad helay waxaan waxaan samayso waaa ma jirto waxaan nebiga laga warin walidaalika waxaan xasuustaa anagoo bidaayaati dalab markaan joognay waxaa la dhihi jiray laba beyd baan ku aragnay kutubtiin akhrisanayna xawaashideedii ilaahi lastu ahlan lilfirdowsi walaa aqwى calىa naari اljaxiimi fahab lii towbata wاkfir dunuubii fainaka gaafiru danbi اlcadiimi ilaahi lastu lilfirdowsi ahlan saasay ahayd marka ninkii shaarixa hoos ku qoro wuxuu iri ninkii labadan beyd yidhaahdo oo maalinta dhintay janno buu gelaya subxaan allah beydka wuu qurxan yahay wuu fiican yahay oo anuu addoonkii u baahan yahay ilaahay ousan jannana uga baahan yahay naarna ou ka cabsana ceeb ma aha laakiin inaad tiraahda ninkii labadan beyd ku celceliyey janno wuu ku gelayaa waxaa waye dajaalnimo wa liannahu waxaa camalkaa ka ratibmaa ogaan karo oon rasuulka ahayn oo ilaahay u soo waxyooday aan ahayn ma jirto marka waxaa weeyaan war wixii annaga noola jiday baanba ka bixi karine waxa kale aan iska dayno waxaadan iloobin wax la yidhaha adkaaru lmasaa waasabaax ninka doonayo inuu ilaahay agtiisa maxfuud ka ahaado waxaan sharta adduunyada dhexeysa ka badbaado qabla duluuci shamsi iyo qabla guruubiha adkaartaas imaamu nawowi kitaab aladkaar yidhaah buu leeyahay wuxuu ka kari kara intaad ka xifdisid galabtii qoraxda intayna dhicin iyo subaxii markii ay salaada subxeed la dukad intay qoraxda soo bixin adkaartaas wax ka samayso marka waxaa weeyaan guul weyn baad ku gaaraysaa runtii waxaan doonayaa keliya inaan idinku baraarujiyo intaa yar oo kooban wax la koobi kara adkaarta nebiga ka soo aroortay ma ah qur-aankii baa ku amray dadka soomaaliya waxay yaqaaniin haddiiba hala cibaadaysa la yihahdo maanta dhan qur-aan unbaaba la akhrinayo war qur-aan keligiis ma aha cibaadada way badan tahay waxaa la rabaa inaad tanwiic samaysid qur-aankii baa ku amraya yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kahiira wasabixuuhu bukratan wa asiila udkuruunii adkurkum qur-aankii baa ku dhahay ilaahay ixus marka juz min alqur'aan bay noqonaysaa madmuunkeeda haddii adkaarkaas aada la timaadid qur-aankiina akhri adkaartan istikfaarkan tasaabiixdan tahaaliilka ha ka tegin ramadaankii waqtiyaal u kala samayso asalu اllah lana walakum الtowfiiq kelimaadka soo xigana u diyaar garow in sha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat اllah